dowladda xabashida etoobiya ayaa waxa ay qaaday dhowr tallaabo oo ay kaga jawaabayso waxaa lagu sheegay heshiis iskaashi difaaca oo dhowaan ay kala saxiixdeen dowladaha masar iyo tan federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho etoobiyaanka ayaa aada uga carooday in dowladda federaalka ay heshiis iskaashi difaac la gasho dowladda masaarida maadaama iyadu isku aragto waardiyaha rasmiga ah ee dowladda federaalka islamarkaana gacanta ku haysay dowladihii kala duwanaa ee dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaafay soo maray muqdisho taliyaha guud ee ciidanka etoobiya ayaa dhowaan wuxuu gaaray deegaan ka tirsan dhulka soomaalida oo ay etoobiyaanku gumaystaan isagoona halkaasi ka jeediyo khudbad kulul uu ku socotay masar iyo dowladda federaalka taliyaha ciidanka etoobiya khudbaddiisa wuxuu ku sheegay in aanay suuragal ahayn in etoobiya oo qayb ka ah milkiilayaasha dowladda federaalka iyo geeska afrika ay heshiis iska gasho iyadoo xabashida aysan ogeyn korneel aadan rufle oo ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ayaa wuxuu sheegay in xabashida ay u diyaargaroobeen in soomaaliya ay dagaal kula galaan masaarida ciidamada etoobiyaanka ee ku sugan nawaaxiga saylac iyo deegaano kale ayuu tilmaamay in heegan la geliyey ciidanka hadda waddanka ku suganna ay yihiin kuwa ka badan inta u diiwaan gashan atmis ee duulanka ku jooga soomaaliya waxaan ka ognahay dowladda etoobiya masar oo weliba maylka ay kula dagaalamaysay baa soomaaliya ku casuumta ciidamadeeda iyo amnigeeda soomaaliya ayaduna intii gudaheeda looga tegi lahaa gudaha soomaaliya inay isaga difaacday u diyaargarowda waxba feerfeer iyo goday iyo midna ha aadin afka malkaariyey iyo afka fooldiir zaylac afkeeda ciidamada etoobiya ogtaan hayno gudahana waa laga diyaariyey heedan buuxay galeen goobii ay ka joogtay dalka soomaaliyana saraakiishoodii iyo istiraatiijiyadoodii ayay u gaar tahay oo waa diyaarsadeen dadka soomaaliyeed ayuu sheegay inaysan kalsooni u haynin dowladda federaalka isagoo tusaale u soo qaadanayo hubkii dhowaan ay dowladda xabashida dalka soo gelisay wuxuu sheegay in dowlad cadow ku ah soomaalida ay dowladda federaalka casuumtay shacabkii soomaaliyeed kalsooni kama haysta si gaara weliba shacabkii xuduudaha deganaa tusaale haddaan usoo qaato gobollada hadda hiiraan iyo galguduud iyo xuduudeeda wixii ka dhacay waad shan iyo tobankii bishii aan soo dhaafnay toddobaad shacabkii oo aan dowladdiisii kalsooni ka haysan iyo dowlad cadow ah oo waxaa weeye dowlad cadow laha lagu casuumay dalka intaas weeye waxaa muuganaya nin iyo dalka laysma siisto maamul iyo dalka laysma siisto haddii maamulkeennii iyo madaxweyneheenii dhaliil yeeshay dadka soomaaliyeed oo waddaniyiinta ah in tala loo noqdo ciddii danac dheeraa ku jirana waa iska celin karnaa laba maalmood ka hor ayeed markii dowladda federaalka ay masar la gashay heshiis lagu sheegay iskaashii xagga difaaca amniga ah kaas oo yimid kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii magaalada ankara uga socday dowladda federaalka iyo xukuumadda xabashida etoobiya hadafka ugu weyn ee wadahadalkaasi ayaana ahaa in xabashida lagu siiyo bad ay leedahay soomaalida